waxaa maanta magaalada boosaaso lagu dilay taliyihii hore ee kontaroolka magaaladaasi boosaaso kabtan barkhad maxamed jaamac guduudane xilli uu marayay agaarka suuqa magaaladaasi boosaaso dilkan ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeey magaalada ay ka yaranaysatay dilalka qorshaysan ee lagu beegsanayo saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale shacabka magaaladaasi ku dhaqan warbixintan waxaa boosaaso kasoo dirtay wariyaha v o a faadumo yaasin jaamac barqanimadii maantay ayaa nin la sheegay inuu ku hubaysnaa bastoolad waxa uu rasaas madaxa kaga dhiftay taliyihii hore ee kontaroolka magaalada boosaaso kabtan barkhad maxamed jaamac guduudane xilli uu kaga degayey gaari uu watay meel u dhow suuqa weyn ee magaalada boosaaso goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay inuu baxsaday ninka weerarka geystay waxaana cisbitaalka loola cararay taliyaha oo dhaawac culus ah halkaas oo uu ku geeriyooday daqiiqada kadib goobjoogayaal ayaa sidoo kale ii xaqiijiyey in agagaarka goobta dilku ka dhacay ciidamada boolisku ay ka qabteen tiro dad ah saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka oo magacooda ka gaabsaday ayaa ii xaqiijiyey in ay ku guda jiraan baaritaanka cidda ka dambeysay dilka taliyaha waa markii ugu horreysay oo muddo sannad ka badan magaalada boosaaso uu ka dhaco dil qorshaysan mana jirto cid sheegatay dilka taliyaha waxaana arrintani ku soo aaday iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay laba bam gacmeed lagu dhiftay albaabada laba ka mid ah shirkadaha ganacsiga puntland ee fadhigoodu yahay magaalada boosaaso faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso